الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن aljazaa'ir ama aljeeriya waa mid ka mid ah dalalka maqribul islaami ee dhaca waqooyiga qaaradda afrika wuxuu dalkani ku yaallaa inta u dhexaysa dalalka tuunis iyo morocco isagoo dhanka kale dacalka ku haya badda mediteraneyanka masaaxo ahaan wuxuu dalkani ku fadhiyaa laba dhibic soddon iyo siddeed malyan oo kilomitiro iskuweer ah waana dalka kow iyo tobnaad ee ugu masaaxada ballaaran dunida waqooyi waxaa ka xiga tuunis iyo badda mediteraneyanka halka liibiyana uu kaga beegan yahay bariga galbeedna maroko iyo saxaraha galbeed ayaa ka xiga halka koonfurna ay kaga aadan yihiin murutaniya iyo maali tirakoobka dadka ku nool aljeeriya waxaa lagu qiyaasaa afartan iyo laba malyan oo qof sidaasi darteedna waxaa lagu tiriyaa waddamada ugu dadka badan qaaradda afrika iyo guud ahaan caalamka waxaa dalkani soo maray dowlado iyo awoodo talada dunida isaga daba maray waxaana ka mid ah noomadiyiinta fayniqiyiinta roomaanka iyo bisandiyada iyadoona markii dambe uu islaamku caga dhigtay dadka ku nool dalkanna ay muslimiin noqdeen cahdigii ay muslimiintu furanayeen dhulka maqribul islaami gaar ahaan wakhtigii cuqbah ibnu naafic subayr ibnulqays xasaan ibnu nucmaan iyo muusa ibnu nusayr ayay aljeeriya ka mid noqotay dalalka laga taagay raayada islaamka wixii xilligaasi ka dambeeyeyna waxay talada dalka aljeeriya marba gacanta u gelaysay dowladda xilligaasi hogaaminaysa muslimiinta wakhti ka mid ah wakhtiyadii dhexena waxaa gacanta ku dhigay faadimiyiintii shiicada ahaa ee maamulayay inta badan caalamka islaamka qarnigii lix iyo tobnaad ee miilaadiyada waxay aljeeriya wajahday duulaanno saliibi ah oo uga imaanayay nasaaradii xoogga kula wareegay oo dhulka andalus ee xilligan loogu yeero isbayn iyo burtuqiiska laakiin muslimiintii dalkaasi ku noolaa iyo guud ahaan reer maqribul islaami ayaa ka hortegay weeraradii saliibiyiinta dowladdii cuhmaaniyiinta oo ahayd khilaafadii ugu dambaysay ee muslimiinta soo marta ayaa maamushay aljeeriya waxayna ahayd mandiqad taabacsan wilaayada maqribul islaami intii u dhexaysay dowladihii muslimiinta ee dalkan maamulkiisa isku bedbedelayay waxaa jiray xiliyo soo maray waddankan oo ay ka talinayeen maamul goboleedyo iyo dowlado maxalli ah waxaana ka mid ah dowladahaasi addaarisada xamaadiyiinta almuwaxiduun almuraabituun iyo kuwo kale kun siddeed boqol iyo soddonkii dalka aljeeriya waxaa duulaan saliibi ah ku soo qaaday dowladda faransiiska taasoo doonaysay inay gebi ahaanba dalkan muslimka ah la wareegto kana dhigto meel looga taliyo madaxtooyada baariis laakiin reer aljeeriya ayaa af buuxa iyo ficil muuqdaba ku yidhi maya dagaal adag iyo dirar joogto ah oo aan waxba la iskula harin ayayna kala hortageen duulaankii faransiiska ilaa ugu dambayn wakhti dheer kadib uu ku qasbanaaday inuu dalka isaga cararo gumaysiga faransiiska ee aljeeriya wuxuu soo jiitamayey boqol soddon iyo laba sano oo xiriir ah muddadan dheerna marnaba reer aljeeriya kama tanaasulin xaqa ay u leeyihiin xurriyadda iyo inay iska dulqaadaan cadaawaha ugu dambayntiina way xaqiijiyeen hadafkaasi wuxuu aljeeriya caan ku noqday dalka halka malyan ee shahiid muddada qarniga iyo siyaadada ah ee ay shacabka aljeeriya la dagaalamayeen gumaystaha waxaa dhabbaha halganka isku soo gaaray oo iska dhinac dagaalamay awoowe aabbe iyo wiilkiisa waxaa aljeeriya ka soo baxay hogaamiyaal jihaadi ah oo dhowr ah kuwaasoo midba midka ka dambeeya ku sallimayay raayada halka qaarkoodna ay culaysyo soo wajahay dartood hubka u tiiriyeen maadaama wakhtigu uu ahaa mid aad u dheer hogaamiyaasha ku xusan halganka aljeeriya ee ka dhanka ah faransiiska waxaa ka mid ah alamiir cabdilqaadir iyo cabdilkariim al-khadaabi kuwaasoo si adag uga hortegay gumaystaha faransiiska kadib halgan dheer oo qarni iyo ka badan soo socday sannadkii kun sagaal boqol lixdan iyo labadii ayay dowladda faransiis ku go'aansatay inay isaga baxdo aljeeriya gumaysigeedana ka dhigto mid dadban dadkana lagu dejiyo xurnimo aan xaqiiqo ahayn iyadoo talada dalka loo dhiibayey shakhsiyaad dhaqanka reer galbeedka lagu soo tababaray waxaa dalka aljeeriya soo maray madaxweyneyaal dhowr ah waxaana ka mid ah axmed ibnu bella oo noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee aljeeriya markii uu faransiisku ka baxay waddankan iyo sidoo kale hawaari bomdiin iyo cabdilcasiis butafaliqa butafaliiqa ayaa ahaa madaxweynihii ugu wakhtiga dheera aljeeriya wuxuuna dalkan maamulayey intii u dhexaysay kii ilaa labadakunsaaalyotobankii xilligaas oo uu butafaliiqa xilka iska casilay kadib kacdoon shacab oo ka hor yimid haddii aynu ka hadalno xilligan iyo habmaamulka aljeeriya wuxuu dalkan ka kooban yahay kontan iyo siddeed gobol magaalooyinka ugu caansan ee dalkan waxaa ka mid ah aljeeriya oo ah magaalo madaxda dalka adraar satiif ashalaf qusandiina iyo albuweyra
نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات